الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شليتو إن شاء الله تعالى وحين كسو هذا الأولى الكلمة ديني فضلك يقيمها iyo midhaha laga goosto sadaqada iyo waxbixinta maantana insha allahu tacaala mowduucaas ayuunbuu xidhiir la sii leedahay goorta iyo cidda iyo waxa ugu wanaagsan iyo qaabka ugu wanaagsan ee sadaqada loo bixiyo ayaynu insha allahu tacaala wax ka tilmaami doonaa qoray walaalayaal sadaqadu marka ay tahay sadaqada sunnaha ah waxa wanaagsan qofku inuu hoos u bixiyo sadaqadu hadday tahay tafaralka inuu muujiyo ayaa wanaagsan bay yidhahdeen qofku si loo ogaado sekadii inuu isaga bixiyey looguna tuumiy seke inaanu bixinin laakiin sadaqadu markay tahay mid sunno ah waxay ku fadli badan tahay in hoos loo qariyo oo loo siiyo dadka baahan iyo wixii la bixinay hoos loogu bixiyo taas ayaa ikhlaaska u dhow taas ayaa riyo iyo istusus iyo ammaan iyo magac ka dooni dadka aad kaga doontana ka fog taasaa qofka faqiirkaana ayadana u fiican oo asuraad bay u tahay inaan dadkii dhexdooda lagaga khajilsiinnin bay u fiican tahay inaanay gacantiisu tii hoosaysay tahay inaanay u muuqanin bay u fiican tahay yacni waa wax dheer ixsaankii iyo samafalkii aad samaynaysay inaad haddana u sii qarisaa waa ixsaan iyo samafal dheeraad sii samaynaysa weeye ilaahayna wuxu uhi in tubdu sadaqaati fanicimmaa hiya wain tukfuuha watu'tuuha alfuqaraa'a fahuwa khayrun lakum haddii aad muujisaan sadaqooyinka yacni waa nicmo lahaatee oo waa fiican tahay haddii aad qarisaan oo fuqarada markaa hoos uga dhiibtaanna taas ayaa idiin khayr badan baa ilaahay marka ilaahay uu ku qaydayo inaad qarisaan oo masaakiinta hoose uga dhiibtaan dee sadaqooyinka waxaa jiri kara qaar aan suurtakal ku ahayn inaad qariso haddaad masalan biriish dhisayso haddaad masalan dee gacan biyaa soo jeexayso haddii aad masaajid dhisayso yacnii waxaa dhici karta mararka qaarkood dee inaad adiga dul taagnaatoo dhista inayd u baahato marka qaarkood way dhici kartaa inaad qariso dee inaad shirkadii dhisaysiiyo ciddii intaad la heshiiso inaad markaa u dhiibto oo aad dabeetana aan cidiba ku ogaanin carabahaad in badan waxaad ku arkaysaa siiba sacuudiga oo kale yacnii gaadhi dhan oo raashinahoo la qaybinayo ama qof masaajid iyo mashruuc weyn ku tabarucay oo faacilu khayrin uun lagu qorayo yacnii qof khayr samaynaya ayuunbaa sameeyey oo aan magaciisiiy waxa la yaadiye wuxuu yay tona cid ogeyn laakiin ilaahay baa ogaay egtiisa u taallaa warataynu soo tilmaamaynay shalayto yacnii sadaqada sirtu ee hoos loo bixiya qiimahay leedahay inuu ka mid yacni inuu maalinta qiyaamaha hadhkeeda hadhsanayo inuu ka mid yahay toddobada qof ee loo hadhaynaya maalinta qiyaamaha inuu ka mid yahay qofkaas sadaqada la baxay ee aanay bidixdiisa ogaani midkiisu waxay bixinaysay sadaqadu waxay fadli badantahay walaalayaal markaad caafimaadka qabtay ee awood aad leedahay waxay ka fadli badan tahay xilligaad xanuunsanaysa ee lagu hayo iyo dardaaranka xilligeeday ka fadli badan tahay nabigeennu sala allahu calay sl uhi afdalu sadaqati an tasaddaq sadaqa waxaa ugu fadli badan inaad sadaqadaysato wa anta saxiixun shaxiixun adiga oo badqaba oo ku bakhaylaya oo qaninimo iyo waxooga inaas gaarsiiso doonaya oo faqrina ka baqanaya oo meel higsanayo markaa halkaa inaad fooqiyo iyo wax isul saartood halkaa ganacsi ood ka samaysood kan samaysood ka isku duba riddo adigoo markaa yidhi diiladaa qaba oo fayow oo awood leh inaad markaa wax ka mida jarto oad saqayso ayagu faeecan baa nebigu yidhi ha sugin baa nebigu yidhi inay nafdu dhuunta gaadho markay halkaa maraysa dabeedna aad isxasuusato oo aad tidhaahdo hebel waxaa ha la siiyo hebel waxaasa u sugnaaday waqad kana lifulaan wixiiba waa kaaba wareegayaayo hadda talaba gacanta kuguma jirto iminka markaad dhimatana dee cid kalaaba yeelayso hebelkaasaa yeeshay xilligaa ha isgaadhsiinno ha isla sugin baa nebigu sala allah alay slam yidhi sadaqadu waxa ay ku fiicantahay markuu qofku wixii waajib lagu lahaa uu bixiyuu guto wayas'aluunaka maada yunfiquun quli lcafwa waxaa bixisaan baa ilaahi wixii idinka dheeraad ah ee baahidiina asaasiga ka dheeraada qofku haddii uu markaa wax ka dheeraadi ma jiro laakiin baahidiisa asaasigaa maaljacaylkeenna iyo doonideenna iyo waxaynu isku furayna marka leego yacni haddii adduunyada waxyaal badanayna siiyey wax kalun baynu dalbinayn sida nebigu noo sheegay laakiin baahiyaaga asaasiga wixii ka dheeraadkaba looga jeedaa nebigu laa sadaqata ilaa can dahri qinan sadaqa ma jirto wixii dee aad ka kaabdoon tahay mooyaane waxaa kaloo wanaagsan qofku inuu bixiyo wixii uu karayo walow markaa gacantiisuba markaa wuxuu ku haya ha yaraato baahiba hayso afdalu sadaqati juudu lmuqil nabigu sal la alay sl wuxu uhi sadaqa waxaa ugu fadli badan yacni qofkii wax yaray wixii uu markaa dee karaankiisa ahay uu iska soo jaro wabda biman tacuul waxaanad ku bilowdaa cidda aad wax siinayso waxaa kaloo xadiid gala nabigu sal la alay sl nasaa-i warinaya ku yihi sabaqa dirhamun miata alfi dirham hal dirham ayaa ka horumaray boqol kun oo dirham oo waa see baa la dhi ya rasuul allah dee nin baa laba dirham lahaa buuo mid buu sadaqadaystay midna hanti fara badan buu haystayoo hantidiisii fara badnayd buu boqol kunoo dirham ka soo saaray dee waxa weeye kanisabi maysa wixiisu laakiin kaa labada midh haystay ee labadii midh bixiyey ayaa midhkiisaas ka horumaray wixii fara badnay ee kaasi bixiyey waxaa kale oo ayadana wanaagsan inuu qofku yacnii ka fuur yeelo carruurtiisa iyo markaa ehelkiisa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu uhi ninku hadduu ehelkiisa nafaqeeyo isagoo dee waajibkii uu gudanayeyna ka dhiganaya ilahayna ajrigiga doonaya kaana lahu sadaqa sadaqay u noqonaysaa waxa uu siinayaa waxaa kaleoo nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi afar diinaar diinaar aad miskiin siisay diinaaraad addoon ku xoraysay diinaaraad ilaahay jidkiisa ku bixisay diinaaraad ehelkaaga iyo qoyskaaga aad siisay waxa ugu fadli badan diinaarka ehelkaaga aad ku nafaqaysay waayo dembina waxaa kugu filan baa nebigu sal alla alay slam yihi cidda aad mas-uula ka taad nafaqaynaysay inaad nafaqadoodii hadlaysood bixin weydo oo aad qaad iyo ku doorato waxaan macno lahayn sadaqadu waxaa kale ay ku sii wanaagsantahay inaad dadka qaraabada ah waynu garanaynaa xadiidkii macruufka abu talxa ansaar ragga ugu xoolaa badan madiine ayuu ahaa xoolihiisa wuxuu ugu jeclaa beer bayruxa la yidhaahdo masaajidka ayay soo qaabilsanayd biyo wanaagsan bay lahaydoo nebigaa ka cabbi jiray lan tanaalul bira xataa tunfiquu mima tuxibbuun markay soo degtay aayadda qur-aanka ahi ma gaadhaysaan biriga ilaa aa waxaad jeceshiin wax ka bixisaan abu talxa ayaa istaaga uhi yaa rasuul allah maalkayga bayruxaan ugu jeclay innahaa sadaqatu lilah ilaahay baanu la baxay buu i waxaan rajaynayaa birigeeda iyo duqrigeeda fadachaa yaa rasuul xaysu shit hal alliyaaliya halkaa doonta dhig bakhin bakhin maalun raabicun waa kii nebigu sala allahu calayh wasalam waa maal yacni ribxi iyo faa'iide uu ku helayo markaasaa nebigu wuxuu yidhi innii araa an tajcalaha fi laqrabiin waxaan arkaya anigu dadkaaga qaraabadaa inaad siiso anigu cid kale yaan siinaya dadka qaraabadaada sii markaasaa wuxuu u qaybiyey markaa qaraabadiisi iyo ilmadiradiibu siiyey sadaqada miskiin aad ku saqaysaa waa hal sadaqo laakiin mid qarabakaad ku saqaysataa waxa weeye waa sadaqa iyo silo nebigu sala allahu alay slam wuxuu saas ayuu tilmaamay weliba qaraabada kuwa ay nafaqadooda kugu waajibaysa marka laga yimaado laba ayay ka sii door bideen culimmado mid waa agoonkaa qaraabada tihiin falaqtaxama alcaqaba ule ilaahay muxuu jiirta ugu gudbi waaye ilaahay muxuu ku tilmaamay faku raqaba waxa weeye jiirtaa laga talabaya addoon la xoreeyo ow itcaamun fii yowmin dii masqaba maalin gaajo u saaxiib ahoo yacni la quudiyo raashin la bixiyo oo la siiyo markaa yatiiman ama qaraba agoon markaa qaraabatiin ama miskiin markaa dhulla ku dhegay aan waxba haysanin waxa kaloo ka qariibka ay si wanaagsanno waxa weeye waa kaa qaraabadii tiran weliba cadaawadda ku haya cadaawadda ku haya ee markaa dee meelahaasu inaad ka ogaanaysa markaa ninkaasi inuu markaa balaayo kula doondoonayo afdalu sadaqati calaa dirriximi alkaashix nebigu wuxuu yidhi sadaqo waxa ugu fadli badan inaad ku saqaysto qofka qaraabadatiina weliba cadaawaddii colada ku haya way ka saaraysaa way ka safaynaysaa way hadiyadda yareelaysay wuu tahaadu taxaab buu nebigu yidhi isu hadiyeeya oo wax isa siiya waydu isjeclaan doontaanoo wixii xumaan isugu kin jiray bay meesha ka saaraya sadaqada jaarka lagu saqaysa ayaa fadli badan waayo waljaari dilqurba jaarka qaraabada waljaari ljunub iyo jaarkii kaafoga labada u saafala baa ilaahay yidhi waakii xadiidkii nebigu lahaa awsaani jibriilu biljaar waa ii dardaarmay ilaan u maleeyey markaa inuu leeyahay isdhaxlaanba waa kii nebigu sal l sl abaadar ku lahaa haddaad maraq kariso oo aad hilibka wada gaadhsiin kari weydo faaksir maaha waqrif lijiiraanika minha maraqaasuunu dardar haddaad hilibka gaadhsiin kari weydo jaarkaaga waxaa kaloo wanaagsan sadaqada qofka saaxiibka tihiin aad markaa weliba markaa dee ama jihaad ama cilmi barasho aa ku saaxiibka tihiin diinaar waxaa waxa ugu fadli badan baa nebigu yihi diinaaru ninku ee ciyaalkiisa ku bixiyo miduu daabadiisa fii sabiilillaahi ugu jiro uu ku dagaalamayo uu ku bixiyo diinaaru markaa ninku asxaabtiisa markaa fii sabiilillahi ku wada jiraan uu ku bixiyo waxaa kaloo wanaagsan sadaqada jaariyada ah ee inta uu qofku dhinto baaqi ahaanaysa ee la intifaacsanayo ee ajrigooduna soconayo nebigu sal اllahu alيh waslm wuxu uhi idaa maata اlinsaanu qofku markuu dhintay inqaطaca camaluhu ila min alaa camalkiisii waa go-a saddexunba u socdaa sadaqa jaariya sadaqadaa jaariyadaah ee soconaysa ow cilmi yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacayo oo dee kutubtaa ilaa yowmana hada la qoraynu akhrisanayno oo waladin saalixin yadcuula ama ilmo wanaagsan oo u soo duceeya sadaqatuljaariya markaa maxaa ka mida dee waxa weeye biyo waraabintaa ugu fiican iyo ceelasha qudideedii afdalu sadaqati sakyulmaa sadaqo waxa ugu fadli badan buu idhi biyaha waraabintooda in markaasaad ceelal sabayso inaad dhaanum sabayso inaad baraaga sabaysaa waa wax intaas oo boqol oo sannadood dabadaa la intifaacsanayo ajrigoodii iyo mushkaladoodina ku soconayo raashinka quudintiisa aad masaakiinta goor walba quudiso oo aad goor walba waxqashood siiso nebiga markii la weydiiyey islaamka maxaa ugu khayr badan tucimu acaam wa taqra'u salaam calaa man carafta waman lam tacrif raashinkood quudisa ugu fadli badan buu idhi inaad salaanto cidaad garanaysa cid aanad garaninba waxaa ka mida masaajida dhisideeda nambana masian lilaahi baa nebigu yihi ninka masaajid u dhisay ilaahay dartii yabtaqii bihi wajha allah ilaahay waxa u dhisayaa beytan fi ljanna qofga waxaa kaloo nebigu sal اlahu alay slam yihi man xafara bi'ra maain beel ceel biyaa ka qoda kama cabo wax beer lihi oo jin ama insi ama shimbira ilaa ajarahu اllahu yowma alqiyaama ilahay maalinta qiyaama waa ka ajir siinaya qofka masaajid dhisa walow yani shimbiri halka ay dhasheeda dhigataba ha leekaada ama ha ka yaraada ilaahay guri jannadaabuuga dhisaya walaalayaal waxyaalaha muhiimkaah ee aynu moognahay waxaa ka mid a biriishyada in la hagaajiyo iyo wadooyinka in la tacbidiyo la dhisaa waxyaala ajriga weyn lagu helaya ayay ka mid tahay laan yar oo dadka muslimiinta geli jirtay oo uu ninka jiray buu janno ku galay meel ummad dhanoo kala xidhanoo meydkii meel lagala soo baxa la waayo gaadhigii meel la mariyo la waayo haddaad biriish ka samayso maxaad u maraya ajrigeeda innagu waxaynu ku soo ururinay hadda keliya sadaqa jariya masjid umaynu ku soo ururin dabeetana magaalooyinka qaarkood imika haddaad tagto yani masaajida la iska wada dul dhisay markaase haddaad aggan u dhaqaaqday haddaad aggan u dhaqaaqday haddaad aggan u dhaqaaqda markaasaa mid walba shan qof baa ku tukanaya wadda la maraa ma jirto biriish ma jiro waxba kale ma jiraan warsaaqada hala kala duwa hala fidiyo meel walba wixii looga baahanyay haddii halkaa biriish looga baahanya biriish aan ka samayno hadday masaajid ubaahantay masaajid aan ka hadday madrasad ubaahantay aan ka samayno yani meel lagu naso hadday u baahantay aan ka samayno iyo inaa masaajidinku wada ururin waxaa ka mida walaalayaal waxyaalaha sadaqa jaariyaha cilmiga faafintiisa inaad ka qayb qaadato yacni masaaxiibda markaa inaad qaybiso oo aad isku daydo nebigu sala la alay sl wuxu uhi waxyaalaha muuminka haleela camalkiisa iyo xasanaadkii intuu geeriyooda waxaa ka mid a cilmi uu faafiyey ilmo wanaagsan uu ka tegey musxaf uu dhaxal siiyey masjid uu dhisay gurigu socotada u dhisay webi ama markaa ceel u socodsiiyey sadaqa uu markaa kala baxay xoolihiisa intuu noolaa oo ayana saa ugu soconayso intuu geeriyooday kadib soconaysa weliba walaalayaal sadaqadu waxay sii fiican tahay oo sii fadli badan tahay rabadaanta waya kaana rasuul lahi ajwad annaas nebiga waddaha ugu deeqsiisan buu ahaa wa kaana ajwadu maa yakuunu fii ramadaan weliba wuxuu ugu sii deeqsiisanaa ramadaan marka uu malakuljibriil la kulmo habeen walbana malakuljibriil waa la kulmi jiray oo qur-aanka ayuu la subcin jiray uu la akhrin jiray tobankaa hore ee bisha dilxijo laydhaayo ayana inagu soo dhow ayaa ka mida nebigu sala la alay sl wuxu uhi ma jira maalmo camalka wanaagsan ee la sameeyaa uu ka fadli badaya maalmaha tobanka marka xilliyadaana in markaas iyadana la eegto xilliyadaa dadku weliba gaajada iyo baahida ay ku sugan yihiin ayaa wanaagsan nabigeennu sala allahu calayh wasalam wuxuu inoo sheegay nicma almaalu saalix lilmar'i saalix qofka markaa maal wanaagsan haysa oo xalaala kasbaday ee welibana dee markaa xaqiyo jidii ku bixinaya yacni maalka ugu wanaagsan waa maalkaa fiican ee qofka wanaagsani in uu haysto xadiid baynu shalayta ku jiray oo qisana markaas aynu ka soo qaadanay kelmadeennii daawu mardaakum bisadaqa xadiidka طabaraani iyo bayhaqiya baa warinaya abu daawuudna fi lmaraasil ayuu ku warinaya albanina xasanu ligayrihi ayuu xadiidkaa ku tilmaamay aniguna saxiix waxaan ugu jeeday un bimacnaa xadiid sugan weeye ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu acmaasha wanaagsan ee aynu qabanayna inuu inaga aqbalo mid walba mawsimkeeda iyo xilligeedana ilaahayna waafajiyo wabilahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wbarakaatu